بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaa ilaahay mahadiyeen aanu dalkaygii kusoo nabad noqonnay waxaan halkan ka safaray muddo labawii ka hora ayaan halkan ka safaray annagoo u safaray waxa weeye xaramka beytka ilaahay subxaana wa tacaala waanu u safaray cibaado waxaananu cibaadadii iyo isku wadnay camalkii shaqadii inaanu shaqadii intii ka dambeysay rabadaan aanu wixii shaqadii aanu qaban karaynay qabanno mas-uuliyadday caadada caadadeeda tahay qofku meesha mas-uulka meeshii uu joogaba inuu wuxuu ka qaban karaya ka qabto sidaa darteed markii ay noo dhammaatay acmaasha annagoo aan u baxnay ee khaaska ahayd ee waxaanu u baxnay ee waxa weeye dalka sacuudiga oo aanu jaaliyadda reer sacuudi arabiya ee u bandhignay qaadhaankii waddada cerigaaba inay ka qayb qaataan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala mahadiya inay si fiican oo mugla uga qayb qaateen waxaanan aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa bulshada reer sacuudi arabiya siday noo soo dhoweeyeen ee uga qayb qaateen ee wixii aan noo gudbino ahayd qaadhaankii waddada cerigaabo iyo sida ay u- u- yacni dareenka iyo sharafta iyo karaamada ka muuqatay ee dadkaasu dalkooda u jecel yihiin ee waxay runtii sidaa maqasheen ka qayb qaateen ee waxa weeye si fiican uga qayb qaateen horena saxaafadda mar walba usoo tabinaynay oo usoo gudbinaynay ee waxay uga qayb qaateen si mugle oo laxaad leh laba boqol iyo lixdan kun ee kharashaa way bixiyeen ee marka lagu daro ganacsato kale oo iyaguna bixiyey lacag way jirtaa ganacsato kale oo qolyaha ka ganacsada xoolaha iyaguna ballan qaaday laakiinse aan weli ballanqaadkoodii taxadigoodina soo gaadhin waanu rajaynaynaa lacag saddex boqol oo kun ku dhow inay gaadhi doonto insha allahu tacaala haddaanay ka badanba ee rajo fiican baanu ka qabnaa sidoo kale markii aan dhammaynay safarkaa aan ku maraynay jaaliyaadka ee reer somalilan ee jooga waxa weeye sacuudi arabiya waxaan eh, kulamo la yeelanay ciddii aan kala kulmi karaynay markaa wakhtigu noo saamaxay eh, boqortooyada sacuudi arabiya ilaahay mahadi waxaanu kala kulannay boqortooyada sacuudi arabiya eh, waxa weeye eh, nin ka mida oo iyo- wa- laba amiiroo ka mida yaan odhan nin ka mida amiir iyo inankiisoo de waa wada amiiro ee waxa weeye reer boqorku hadiya jaaraale marka amiir cabdiraxmaan bin cabdicasiis iyo inankiisa oo isagana la yihahdo cabdalle ibn cabdiraxmaan ibn cabdicasiis oo ee waxa weeye reer boqor re- reer al sacuuda ayaa runtaan la kulannay ee si wacan oo aad iyo aada u sharaf badan bay noo soo dhoweeyeen annana aan ugu bandhignay qadiyaddii ummaddu lahayd iyo aragtidayadii ee dal ahaan iyo dad ahaan baan ugu bandhignay ee si wacanna runtii waa noo qaabileen waa aragtidii noogu horreysay oo ma odhan karo waxaasaanu ka sidnaa laakiinse waxaanu eh, ku ku- ku disnay oo ku dadaalay inaanu u bandhigno waxa weeye dal ahaan halkaynu joogno iyo iyo iyo waxa weeye aragtiday inaga qaadan lahaayeen inay tahay inaynu isweydaarsano si wacan oo qurux badan bayna noogu dhacday kulankaasu waxaananu ku ballannay inay eh, waxa weeye eh, mar dambe la isdu- la isugu soo noqdo oo waxa weeye loo kulmo iyaga laftoodana waxaanu ku casinoonayna dalkaygii kaale waa idin furan yahay ee waxa weeye oo inay dalkeenni yimaadaan ee waxay ahaydna runtii kulam aada u fiican oo ay aada u soo dhoweeyeen ee waa waa jecel yihiin amase waa ogtihiin dowladda sacuudiga ama boqortooyada sacuudigu waa ogtihiin inay ee, go-aankii u dambeeyey qaateen mandaqadda inay maal gashadaan ay kana mid tahay somalilan mandaqadaha ay isha ku hayaan ee waxa weeye maalgashiga waxa la yihahdo food security-ga oo eh, waxa weeye gobollada jaarka qaar ka midana ay maalgashi ku sameeyeen food security waa inay eh, hadday tahay xoolaha iyo hadday tahay eh, kalluunka iyo hadday tahay beerahaba meel ay ka helaan cunnada oo u dhow oo wixii- wax alla waxay cunaa ay ka helaan oo ka beertaan maadaama aan waddankoodu lahayn eh, waxa weeye dhul beeraha u samcan ahayn oo dhul saxaro badan u yahay Eh, inaguna waxaynu u baahan nahay eh, gacmo iswadaarsiga iyo waxa weeye wax wada qabsiga dalalka qaniga ah ee ee lamid Sacuud- lamida sacuudi arabiya Eh, runtii inahaasaanu kala kulannay waa mahadsantii